waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cu xariijin soomaali ujeedayda ka dhiibtaa madaxweynaha cusub iyo dareenkayga aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa aan u hambaleynayaa madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo haddaan ka dhiibta fikraddeeda waxyaalaha looga ba hawlo aada u culus baa horyaalla oo la doonaya dalka soomaaliya inuu ka qabto oo ay ka mid tahay arrimaha nabadgelyada arrimaha musuq maasuqa iyo inuu dalkan u diyaariyo doorasho iyo inuu kala dambayntii iyo haybaddii soomaaliya soo celiyo gaar ahaan weliba caasimadda soomaaliya oo la doonaya in lagu soo celiyo controolka iyo kala dambaynta iyo tiimka ugu dooran doonayo ra-iisul wasaare fiicanna waxaan ka rajeynaa inuu soo doorto waxaan leenahay ilaahay ha kuu guuleeyo waan usoo ducayn waana u ducaynaynaa hawlo culus baan horyaalla hawlahaas inuu kasoo baxo oo waddankan loo diyaariyo doorasho oo waddankan nabadiisi lasoo celiyo oo kala dambayntii lasoo celiyo oo lasoo celiyo mataqaanaa haykelkii iyo sharaftii ummadda soomaaliyeed marka waxaan leenahay ilaahay ha ku garab galo waan u ducaynaynaa horta waa guul ummadda usoo hoyeetay soomaaliyeed muddo rubuc qarniga ayaa waxaa lagu jiray dhibaato iska daba wareeg ah waxaanan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa baarlamaanka xilkasnimada muujiyey ee maanta doortay qof ay ku kalsoon yihiin shacabkuna ku kalsoon yahay waxaa dhacday howl aada iyo aada loogu baahan yahay insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu dariiqa toosan nagu sii wado waxa wanaaggaanana waafajiyo farmaajona waxaan u rajaynaynaa in ilaahay uu waafajiyo tii wanaagsaneyd ummaddana uu u noqdo kii samata bixin lahaa xilliga adag ee lagu jiro iyo dhibaatadii lasoo maray ee qaybsanaantana ka bixin lahaa run ahaantiina hami weyn baa loo qabaa hami weyn baa loo qabaa waxaan rajaynayaa tiimkiisii hore la shaqeeyey sida sharaftale sideedii bilood ee wanaaggii ay soo qabteen in raggii wixii ka jooga iyo wixii ka nool iyo wixii hadda diyaar waa inay wax qabtaan iyo rag fara badan oo waxgal oo waxgarad ah oo runtii baarlamaankana ku jira khaarijkana ka ah in lasoo xulo waxaan kula dardaarmayaa in ay marka hore ilaahay tala saartaan marka labaad dowladnimada waxay ku dhisan tahay saddex qodob waxay ku dhisan tahay marka ugu horeysa daacadnimo waxay ku dhisan tahay cadaaladda iyo ammaanka waxa loo yaqaano judiciary system iyo security system waxa waxaasoo dhan socon maayaan dowladdu haddaysan dhaqaalo lahayn waa in la abuuraa nidaamka loo yaqaano revenue racing system haddii aysan dowladdu dhaqaalo ururin khaasatan ganacsiga gudaha oo mucaawano keliya lagu noolaado horey loo socon maayo waxaa maanta la yaqaanaa oo aada looga hadlaa eraboorka iyo dekeda lacag soo galeen lacagta dalka gudihiisa socota ayaa ka tira badan lacagta isgaarsiinta ku baxdaa ka tira badan financial transactionka oo s m s yada lagu diraa ka tira badan maxaan ku yidhahdaa dalaga beeraha ka tira badan runtii waxaan u baahannahay inaan dhisano nidaam aan aan nahay dad isku kalsoon waxaan ka gudubnay nidaamkii ahaa waxaa noo magacaabayo dadkan dariska ah iyo dawladaha interestiga ku xaqan interesta lagugu noqonayo laakiin waxaan ka rajaynaynaa maxamed cabdullahi maxamed farmaajo oo runtii aan nahay dadkii isku generationka ahaa inkastoo inaan aqoon isu lahayn laakiin wanaaggii uu muujiyey awgeed insha allahu tacaala in ilaahay tawfiiqda waafajiyo ummadda soomaaliduna kalsooni ay siiyaan wax la qabtaan la sabro maantana loo qumo ilaahayna la aamino kalsoonina la muujiyo wax alla wuxuu ilaahay ka caraysiinaya laga fogaado anoo ka mid ah runtii odayaasha jaaliyadda soomaaliyeedda melbourne aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay isbeddelkaas guud ee soomaaliya ka dhacay iyo sida geesinnimada leh iyo sharafta leh oo ay baarlamaanka labada gole ee soomaaliyeed ay runtii isbeddel la taaban kara u keeneen sidoo kale waxaan u tahaniyadaynaynaa sida geesinnimada leh maxamed madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u tanaasulay oo uu u wareejiyey runtii waxaan marka u hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo oo runtii ummadda soomaaliyeedna runtii la ogaa sidii ay uga mudaharaadayeen iyo muddadii yarayda uu xilka braiministerka soo maray waxqabadkii la taaban kara uu qabtay iyadee khudbadiisii artikuleytka ahayd oo uu jeediyey waxaan marka ilaahay uga rajaynaynaa inuu xilkaas soomaaliyeed ee culus ay u qabtay uu u fududeeyo annaguna ka jaaliyad ahaan jaaliyadda austareeliya runtii waa la garab taagannaha hiil iyo hoo waxaan rajaynaynaa in sidoo kale dee soomaalidu meel kastoo ay joogaan madaxweyne wey ninkan keligiis waxma qaban karo in lala qabto oo ummadda soomaaliyeed ay midnimadeedii iyo sharafteedii iyo qarannimadeedii ay soo ceshato hal nin keliya ma soo celin karo runtii si kastoo uu madaxweynuhu u dadaalo ama uu nin kartiila u yahay haddaan garabka lala qabanin ma suurtoobaysa insha allah waxaan rajaynaynaa in dowladnimo fiican aan ku hiigsanno runtii madaxweynayaashii iyo soomaaliya intay soo martayna runtii waddan civil war ka soo baxay buu ahaa brosiijarka ahaa insha allahu tan waxaan rajaynaynaa inay noo noqoto afar sano oo soomaaliya runtii ay ku taamto oo isbeddel la taaban karo ay u soo kordho oo midnimadeedii iyo sharafteedii iyo qiimaheedii ay u soo noqoto magacaygu waa faarax maxamuud warsame waxaan ku sugannahay magaalada melbourne ee waddanka australia waxaan halkan hambalyo uga jeedinaynaa madaxweynaha cusub ee xalay lagu doortay magaalada muqdisho mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan waan u ducaynaynaa in ilaahay xilkaasi uu fududeeyo waa xil culus weeye waa xil u baahan in gacan lagu siiyo lala shaqeeyo sidoo kale waxaan rabaa halkan sidoo kale inaan ugu hambalyeeyo xildhibaanadii la doortay guud ahaan iyo guddoonkooda sare iyo hoose labadaba dhammaan waxaan leenahay waxaa idin sugaysa howl culus soomaaliya xaaladdeedu waa la socotaan meesha ay marayso hadda waxay u baahan tahay dad adag oo go'aan adag leh oo dhibaatada soomaaliya maanta haysata gacan ka geysta waxna ka qabta annagu haddaanu nahay jaaliyadda soomaaliyeed waxaanu mar walba diyaar u nahay inaan la shaqayno maadaama dadkan halkan ku nool qurbaha ku nool ay aad u danaynayaan inay waddankoodii dib ugu noqdaan mustaqbalka gaar ahaan qoysaska iyo caruurta laakiin aysan haysan meel ay ku laabtaan wakhtigan xaadirka ah waxaan rajaynaynaa dowladdan hadda la doortay inay noqoto dowlad dadka u adeegta soo dhoweysa dadka cadaalad abuurta iyo iyo muxuuha ii sheeg deganaansho iyo nabadgelyo intaasaa looga baahan yahay
horta waxaan leenahay hambalyo waan u hambalyeynaynaa maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku guulaystay doorashadii soomaaliya ka dhacday waxaan u arkaa ama aan u arkaa inay tahay guul weyn oo u soo hoyatay dadka soomaaliyeed taa markii laga tago waxa weeye madaxdan madaxaan la doortay waxaa ka horeeya jid aada u qodxiyo badan dee waxaannu leenahay ilaahay ha kula garab garo adiga iyo saaxiibbada aad maaragtay wada shaqayn doontaan insha allahu waana ku hambalyeynaynaa waan u hambalyeynaynaa waana soo dhoweynaynaa doorashada ka dhacday magaalada muqdisho taas oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay sida loo agaasimay ama xildhibaanadu u agaasimeen ama siday uga jawaabeen rabitaankii bulshada aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waana taageersannahay hadda waan soo dhoweynaynaa madaxweynaha cusub iyo isbeddelka cusub aad baan u soo dhoweynaynaa xildhibaanada shacabka iyo golaha shacabka iyo dhammaan iyo madaxweynihii hore baan soo dhoweynaynaa marka waxaan leenahay hambal iyo hambal iyo kii dalkiisa iyo dadkiisa anfacan noqo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu sida aan rajaynahayo sida bulshaduba u dooratay waxaan rajaynayaa wax alla wixii karaankiisa oo baahida dalka uu maanta u baahan yahay inuu wax ka qaban doono yaan aad u rajaynaynaa waana ku hanweynahay aad baan ula shaqayn doonnaa haddii ilaahay yidhaahdo wallahi waad dareemi kartaa hadda waddanku wuxuu leeyahay qodxa badan iyo musuq maasuq badan iyo dhibaato badan baa ka jirtay marka waxaas baa laga yaabaa inu wax badan ka qabta maadaama nin khibrad ula uu yahay lix biloodna soo shaqeeyay shacabkuna aad u taageersan yahay marka waxaan u malaynaynaa inuu wax badan bedeli doono kole annaga fikirkanaga shacabkuna suu arko marka kole waa masiir cusub oo yimid marka sidaasaa loo malaynayaa inay wax isbeddel ku imaan doonaan kol muraalkii dadku soo noqdo muraalkii baa laga yaaba inuu soo noqdo haddaan dowladba imaan marka kole waxaan filaynaa inu wax badan bedeli doono aad iyo aad baan oogu faraxsannahay wixii xalay ka dhacay doorasho wanaagsan oo aan weli soomaaliya hore uga dhicin baa ka dhacay ka dhacday waana lagu kala guulaystay aad baanan maaragtay oogu faraxsanahay siday wax u dhaceen waxaanan aaminsanahay inay kudayasho mudnayd waxaan aaminsanahay madaxweynaha inay shaqo badan u taallo waxaa uu u baahan yahay in wada shaqayn wanaagsan uu la yeesho maamul goboleedyada ee soomaaliyeed ee hadda ka jira dalka iyo ummadda soomaaliyeed siduu u midayn lahaa hadday tahay dhanka dhaqaalaha hadday ahaan lahayd ciidammada sidii loo dhisi lahaa ciidamo soomaaliyeed oo isku dhafa oo soomaali oo dhan ka kooban oo dalka nabadgelyadiisii iyo amnigiisii dib loogu soo celin lahaa iyo calankiisii iyo soomalinimadiisii intaba runtii waxaan isleeyahay carqabado badan baa jira oo ay ka mid yihiin muxuu ahayto nimankan yararka ah oo dhan soomaaliyeed ee ururka al-shabaaba waa carqalad ka hor imaan karta inkastoo ay horey uwa jireen oo madaxweynayaashii horena ay sida carqaladda ugu hayeen waxaa kale oo jira maaragtay uu kala kulmayaa aan isleeyahay dhibaato badan oo u baahanya inuu maareeyo muxuu ahayto wadamada maaragtay dariska ah oo faragelin ba'an ku haya dalka soomaaliya ilaa iyo ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya una baahan yahay inuu ka gaashaanto arintaas aan aaminsanahayna inay doorashadiisa lug weyn ku lahayd isbeddelka siyaasadeed ee soomaaliya ka dhacay in maaragtay laga hortago dhibaatooyinkaas badan oo ay waddamada dariska ah faragelinta qaawan ay ku hayaan dalka soomaaliya magacaygu waa maxamed xasan maxamed aragtida xalay doorashada soomaaliya ka dhacday waa aad baan ula dhacnay waana waa barnaamij fiican oo soomaaliya tusinaysa inay waddo fiican ku socota sidai dimuqraadiyadda lahayd oy doorashadu u dhacday iyo tanaasulaadkii madaxweynaha soomaaliya aan ka sameeyey waxaan u hambalyaynayaa madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheikh sida sharafta leh uu madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo u soo dhoweeyey maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan kula talinaynaa inuu ummadda soomaaliyeed cadaalad u horsedo waxaan kula talinaynaa barnaamijyadii siyaasaded oo ballan qaaday inuu horey u sii wado waxaan talooyin ku siinanayaa aniga aragta ahaan inuu reconciliation sameeyo oo soomaaliya u sameeyo shir debheshiisineed oo ka bilaabanaya magaalada muqdisho waxaan kaloo talo ku siinaya madaxweynaha inuu taargetka koowaad saaro magaalada muqdisho sida amnigeeda u sugi lahaa maadaama caasimadda soomaaliya tahay haddaan caasimaddu aysan amnigeedu fuul ahayn oo amni fiican haysan dalka intiisa kale wax badan kama jiri karaan waxaan kaloo talo ku siinayaa madaxda maamul goboleedyada iyo gobollada inuusan hadda uusan ku samayn khilaaf oo uu la shaqayn badan iyo sabar badan sameeya maadaama soomaaliya marxalad adag ku jidho marxaladaas oo ah in laisku sabraa loo baahan yahay marka waxaan madaxweynahan kula talinaya inuu sabir badan iyo tanaasulaad badan uu sameeyo focuskuna uu saaro caasimadda iyo amniga saasaan talada ku soo jeedinayaa ummadda soomaaliyeedna waxaan raje ugu rajeynayaa inay la shaqeeyaan madaxweynaha oo ay gacan qabtaan oo tala siiyaan aysan mucaaradin agost markii madaxweyne la dooranaya xasan sheikh sidaanoo kale ayaa loo soo dhoweeyey bila kabacdina waa la maagaya marka tii oo kale inaysan dib u dhicin asalaamu calaykum anigoo magacayga cawil xasan ah runtii aad ayaan doorashada xalay waa daawanayey natiijadana aad ayaan ugu farxay farmaajo aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa mudane farmaajo madaxweynaha cusub ee soomaaliya loo doortay aad iyo aad ayaan ugu hanadweynahay waxaana ka rajaynaynaa insha allah isbeddelkuu ballanqaaday inuu waddanka uu maaragtay uu ka dhawaajiyo oo ka rumeeyo oo maaragtay dadkana aaday u jecel yihiin hadda runtii aad ayaan ugu faraxsannahay run ahaantiina aniga afartii soo baxay qofka ugu furfurcoon oo ugu wanaagsana asaga u arkay waayo saddexda kale dad waxay ahaayeen horey loo soo arkay shaqaday soo qabteen marka farmaajona waxaan ka rajaynaynaa shaqadaas iyo shaqa kasi fiican inuu qabto hadduu ilaa yidhaahdo waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd khudbaddiisa inuu dhahay mataqaanaa dadka soomaalida danta yar baan wax u qabanayaa oo waxaan tusayaa dowladnimada iyo iyo wanaaggeeda waxay tahay iyo dhaqaalahooda noloshooda koraan usoo kicinayaa taas ayuu number one ballan qaaday insha allah taas waa ka rajaynaynaa wuxuu kaloo ballan qaaday nabad sugid inuu waddanka nabad ka dhigo oo maaragtay uu lehna heshiiyo mataqaanaa dadka kale oo dhibaatooyinka ka wada waddanka ama uu maaragtay sidii uu xal uga samayn laha uu xal uga sameeyo taasna waa dee arrin kaloo aan soo dhawaanan soo dhowaynayno wuxuu kaloo ballan qaaday inuu maaragtay somalilan walaalaheen inuu maaragtay soo dhoweynayo ayagana uu soomaaliya hal mid ka wada dhigi doono insha allah soo aad ayaan ugu faraxsaneen arrimahaas oo dhan bismillahi raxmaan raxiim waxaan u hambalyanayaa master farmaajo guushuu gaaray marka waxaan leenahay waa waqtigii soomaalida wax lagu qaban lahaa sbeshali masaakiinta iyo dumarka intaa waxu qabo iyo inaad iska ilaalisid dadka dariskaga ah sida etoobiya kenya adoo eegaya maslaxadda ummadda soomaaliyeed waxaan ku leeyahay guul
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho websayte-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali